Afhayeenka Salaadiinta Jubbaland Ugaas Cumar Xirey oo ka hadlayay madal dood-wadaag ah islamarkaana ku saabsan arrimaha dib u heshiisiinta dalka iyo nooca federaal ee Soomaaliya u baahan tahay ayaa ka hadlay mustaqbalka dhow ee Soomaaliya. Afhayeenka Salaadiinta Jubbaland ayaa madaxda dowladda federaalk Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ku booriyay inay xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya islamarkaana ay si dhow u wada shaqeeyaan si uu u wanaagsanaado mustaqbalka dalka. Afhayeenka Salaadiinta Jubbaland Ugaas Cumar Xirey ayaa madaxda ugu baaqay inay heshiiyaan islamarkaana ay mideeyaan ummadda Soomaaliyeed isaga oo sheegay in mustaqbalka dalku iyaga ku xiran yahay.
madaxweynaha jamhuuriyadda labada gole ee baarlamaanka iyo nimanka maamul goboleedyada madaxweynayaasha ka ah ayuu mustaqbalkii soomaaliya saaran yahay oday buuna saarayn wadaad buusa saarayn dhalinyarusa saarayn uraa weyn buuna saarayn ayagaa la rabaa in ay soomaaliya mideeyaan markaasuu dastuur imaan markaasay barwaaqo imaan markaasuu shisheeyuhu tegi markaasaa nin walbaba iska laabmaya ayagu hadday midoobin oyna soomaaliya dhagaxa u dhigin oo nin waliba wax kilkishayo isuga daynin waxba soomaaliya ma dhismayso meelaheenun baan kala joogayna cadowguna dhulka saa u barwaaqaya ma dhul baa fayow ma bad baa fayow awalba kalluun ma cunin laakiin ma noolaa dhihi eber baa laga dhigay qoladii badda ku shaqo lahayd abshiriya waxay dhaheen meesha waxba kuma jiro waxaan rabnaa markaa dib u heshiisiyiin siyaasiyiinta u baahan sabab baan ka soo qaado anu jubbaland baana intaanada meesha fadhino madaxweynaha anagu meesha maraan marayna walaa federaal walaa eliyaas iyo sanad hadduu ilaha kortaan marayo kortaasaan marayna kuwa kalena waa saas lamid a maxaa la rabaa inay intay isu imaadaan madaxweynaha in laga dambeeyo ra-iisul wasaaraha laga dambeeyo labada golana ay labada garab ka taagan yihiin intaa markay dhacdo waxaa imaan hantidii la kala haystay in la kala qaado oo nin walba wixiisi loo celiyo hantida weri waa la kala haystaa guryihii waa la kala haystaa beerihii waa la kala haystaa dagaalkaadi muu ka socda muxuu ku dagaalamaya maxaa lagu dalayin sheegay bandhi cidla oo angegan baa dadka ku dhammaanaya yaa ka dambeeya ma sanad baa ka dambeeya ma oday baa ka dambeeya dhiigga socda muu ka socda siyaasiyiin baa ka dambeeya qoryahan qulqulaya xaggay ka imaadeen waada ku haya siyaasiyiin baa ka dambeeya kow siyaasiyiintu waa inay waa inay dalka badbaadiyaan qodobka labaad raqamka labaad waa bulshada wey madax hortimin lama galo aqalka maska madaxa laga dilaa madaxda qaranka waxaan usoo jeedinayaa madaxweynuhu u weeya usha dhulka in la dhigo dalka waa la haystaaye cadowga in laga qaado see looga qaadayaa gacmaha inay isqabsadaan afartan iyo sideed sac ka soo wareegi mayso kulligooda intay isu yimaadaan hadday gacmaha saahib qabsadaan annaguna waan raacayna